waxaa maalintii boqolaad galay dagaalka ka socda magaalada khaza dagaalkaas oo bilowday toddobada oktoobar sanadkii lasoo dhaafay labada kun labaatan saddexda dagaalkaas oo bilowday kadib markii sirdoonka iskacaabinta reer falastiin ay ka war heleen in uu ku soo wajahan yahay weerar culus oo kaga imaanaya dowladda gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka iyo reer galbeedka sida la sheegay weerarka ay qaadeen kooxaha iskacaabinta wuxuu ahaa darba istibaaqiya oo ay rabeen inay kaga hortagaan weerarkaas culus ay ku soo wajahaan kooxaha iskacaabinta ah sidaa ognahay waxay ku guulaysteen toddobada oktoobar in ay cagta mariyaan xuduudbeenaadkii iyo derbiyadii waaweynaa ee lagu xiray kaamirooyinka iyo qalabka culus ee teknolojiyadda sidoo kaleetana lagu hareereeyey taangiyada culus iyo difaacyada iyo saldhigyada waaweyn sidaa ognahay waxay cagta mariyeen dhammaan difaacyadii gumaystaha yuhuudda waxay cagta mariyeen saldhigyadii waaweynaa gumaystaha yuhuudda ay ku lahaayeen hareeraha magaalada khaza arrintaas waxay sababtay in caalamka uu arko in ciidanka gumaystaha ay yihiin ciidan daciif ah oo aada u liita brobagandada ah in ay yihiin jeshun laa yuqhar in ay tahay waxba kama jiraan marka waxaan isdul taagaynaa annagoo soo koobaynaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxa weeye markii weerarkaas uu dhacay toddobada oktoobar kadib militari ahaan iyo amni ahaan maxaa dhacay weerarkaas kadib waxaa dhacay in ciidamada yuhuudda ah ay soo qaadaan weerar dhanka dhulka ah ay ku soo qaadaan magaalada khaza weerarkaas dhulka ah waxaa berber socday weerar cirka ah mid badda ah iyo dagaal caalami ah oo ay si wada jir ah ugu jiraan dhammaan dowladaha reer galbeedka ee ugu horeyso dowladda maraykanka waxaa ognahay in warbaahinta caalamka ay soo kashiftay ama ay sheegtay kadibna maraykanka u qirtay asagaba in magaalada khaza banaankeeda ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin saldhig weyn oo ay ku sheegeen inay rabaan inay kala socdaan sawaariikhda ay soo gemayaan ama ay isticmaalaan kooxaha iska cabinta markii ciidamada yuhuudda ay soo galeen magaalada khaza qaybo ka mid ah waxay la kulmeen iska cabin xooggan kooxaha iska cabinta reer falastiin ayaa jilbaha u aastay gumaystaha yuhuudda militarigooda waxay mar kaleeto fashilmay oo dhulka galay wixii brobagando ahaa ee loo samayn jiray qalabka iyo gaadiidka militariga yuhuudda oo ugu horeeyo taangii markaf la yidhaahdo oo ahaa runtii taangii la sheegay in uu ahaa mid casri ah qiimihiisana lagu sheegay lix milyan oo dollar inuu yahay kamina mid yahay taangiyada dunida ugu casrisan balse waxaa soo afjaray qori r b g ah oo ay samaysteen kooxaha iska caabinta ee ku nool magaalada khaza oo sidaa ognahay magaalada khaza waa magaalo hareereysan toban iyo toddoba sano oo xiriir ah dhulka iyo badda cirka intaba ka hareereysan saas ay tahay waxay awoodeen iskacaabinta magaaladaas ku dhaqan ah ay maamusha in ay samaystaan qoryo r b g ah oo gubi kara oo burburin kara taangiyada ugu casrisan dunida taasoo mar kaleeto noqotay fajiciso iyo sadma soo wajahday gumaystaha yuhuudda iyo reer galbeedka waxaa ognahay in isbuucyadii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah ciidamada yuhuudda gaar ahaan kuwa ugu xooga badan ee lagu magacaabo guutada gowlaan inay isaga firxadeen dhammaan magaalada khaza oo waxaa tifiyada duniyada ka daawanaynay ayagoo ka sheekeynaya musiibadii iyo halaaggii ay kala kulmeen magaalada khaza arrintaas iyo fashilkaas soo wajahay gumaystaha yuhuudda caskari ahaan waxaa berber socday arrin labaad oo ah in gumaystuhu markii uu arkay inuusan awoodin inuu awood ku muquuniyo ama ku soo afjaro militariga iska cabinta kuna fashilmay inuu hortago ama muwaajaha toos ah mubaashir ah ula galo waxa uu bilaabay in si wuxuushnimo ah inuu u duqeeyo isbitaalada iskuullada jaamacadaha iyo goobaha ay ku badan yihiin shacabka sida suuqyada runtii waxaa ka dhashay duqeymahaas bahalnimada ah ee fulinimada ah in boqolkaas maalin uu dagaalkan socdo in ay ku shahiideen labaatan iyo lix kun dad ku dhow dadkaas shahiiday siddeed kun iyo lix boqol oo ka mid ah waxay ahaayeen carruur yaryar aan qaan gaarin arrinta labaad waan rabnay inaan aan toos ku ifinaa waxaa weeye xasuuqaas dhacay ee baaxadda leh iyo shacabka marasta ah ee intaas leeg ee la xasuuqay welina xasuuq uu ku socdo waxaa jira labo qolo oo garab taagan xasuuqaas qolo waa gaalada oo ilahi subxana wa tacaala gaalo waa uu noo sheegay waxa ay yihiin walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yuriduukum can diinikum in istadaacuu walan tarda canka alyahuud walnasaara xataa tattabica millatahum gaaladu maraykanka iyo reer galbeedka ugu horeeyaan waxay si buuxda u sheegeen in ay garab taagan yihiin yuhuudda xasuuqay wadaan ay ku dhacsan yihiin qasnadaha hubkan ay u fureen taas beddelkeeda waxaan aragnay in dowladaha ka dhisan dowladda muslimka ah inay si buuxda u garab taagan yihiin gumaystaha yuhuudda oo waxaa ognahay weerarkan toddobada oktoobar la qaaday waxa uu caqabad ku noqday qorshihii iyo takhdiidkii maamulkii trump uu soo bilaabay ee loo magac daray safqatulqarni ama tadbiica wax loo yaqaan oo la rabay in dowladda gumaystaha yuhuudda ah laga dhigo maamul xalaal ah si toos ahna yacnii loo sameeyo calaaqaad mubaashar ah oo aan qarsooneen oo wixii ku jiray miiska hoostiisa bannaanka la keeno laakiin dagaalkan markii uu dhacay oo weerarkan la qaaday kadib yacnii waxaa shaki badan iyo calaamado su'aal fara badan la saaray sii jiritaanka heshiisyadaas iyo xataa sii jiritaanka maamulada ka jira dunida muslimka ah ee gumaystaha u dhistay qodobka muhiimka waxaa weeye in dunidu maanta ay aragtay in reer galbeedka xuquul insaankii uu sheegi jiray in ay tahay arrin been ah oo maaragtay maaragtay kidbi ah oo waxba aan ka jirin waxaa la arkay inay yihiin dad khalato maaragtay cadow ku ah bini aadamka oo dhan taas waa faa'iidada ugu weyn ee maanta dad badan oo qaybo badan oo ka mid ah muslimiin yihiin ay ka faa'iideen arrinta kale waxaa weeye waxaa ognahay in kooxda xuutiyiinta ah ee ka dagaalama yaman in ay ka hortageen ama diideen in doomaha iyo maraakiibta badeecadaha u wada maamulka gumaystaha yuhuudda inay maraan badda cas kadib markii baxrul axmarta ay xireen xuutiyiinta waxaa dhacay arrin fujiciso ah oo xataa warbaahinta yuhuudda ay caddeeyeen arrintaas waxaa weeye heshiis dhex maray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maamulada ka dhisan imaaraadka sacuudiga iyo urdun oo ah heshiiskaas wuxuu dhacay lix iyo tobanka desembar heshiiskaas waxaa yacni fuliyey shirkad maaragtay lagu magacaabo traknet heshiiskaas waxaa weeye in maaragtay gumaystaha maaragtay yuhuudda ay awood u leeyihiin ama ay ama loo fasaxay inay adeegsadaan dhanka dhulka waxaa leeyahay badeecadaha yuhuudda waxay ka soo degaan dekadaha imaaraadka kadib waxay maraayaan dhulka hadda ay maamulaan qoyskan sacuudiga ah ee balaad alxarameyn kadib waxay sii maraayaan urdun halkaas waxay kasii gelayaan dhulka falastiin ay gumaystaha haystaan warbaahinta yuhuudda sida saxiifada macaariif alcibriya lagu magacaabo waxay sheegtay in maalintii saddex boqol iyo konton gaari oo xamuul ah oo badeecado wada inay galaan dhulka ay haystaan yuhuudda ee falastiin badeecadahaas oo ka yimaada sacuudiga imaaraadka iyo urdun arrintaas oo la sheegay inay tahay arrin tusinaysa in maamuladaas ay garab taagan yihiin yuhuudda aysan naxariis iyo walaaltinimo iyo dadnimo intaba u hayn xasuuqa lagu haayo carruurta yaryar ee reer falastiin dhanka kaleeto waxaa ognahay in dowladda masar ay xirtay wadaaddo arday iyo dad shacab ah oo soo banaanbaxay habeen subaxii jimco ahaa kadib markii yuhuuddu ay duqeeyeen mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn khaza oo waxay leeyahay ilaa haddeertaan muddo laba bil ah waxaa xabsiyada ku jira een, dad boqolaal gaaraya oo ka dhiidhiyey gumaadka lagu haayo muslimiinta oo had waxaa leeyahay booliiska ka dhisan du- dunida muslimka ah waxay u diyaarsan yihiin sida masar iyo sacuudiga iyo imaaraadka in ay xirxiraan ay gumaadaan ay ka hortagaan dhammaan banaanbaxyada looga soo horjeedo maamulka gumeystaha yuhuudda een, dagaalkan magaalada khaza ka socda waxaa u baahan yahay in in badan la dul istaago een, la daraaseeyo een, sida la filaayana maalmaha soo socdo ama wakhti walba sida la sheegaya laga yaabo in dowladaha ay ka mid taha masar ay ka kacaan kacdoomo waaweyn ama afgembiyo taasoo laga yaabo ama la leeyahay waxay noqon doontaa dhammaadka ama bilowga dhammaadka maamulka gumeystaha ee xoogga ku haysta falastiin